deegaano hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug ah ayaa waxaa ka dilaacay xanuunka gowracatada oo ay dad badan u geeriyoodeen gudoomiye ku-xigeenka deegaanka bajela oo hoostaga degmada hobyo ayaa waxa uu sheegay in xanuunka gowracatada uu ka dilaacay deegaanka ayna dad badan u geeriyoodeen sidoo kale tiro dad ah oo soo ritay ay jiifaan isbitaalada waxa uuna codsaday in gargaar caafimaad lala soo gaaro xanuunadaasi way jiraan deegaanadana way ka dilaaceen deegaanka way ka dilaaceen dad baa u dhintay dadna hadda u yaalaa waxaana waxaana lagu sheegay xanuunka la yihah gawractada xanuunkaas walaalow tirkoobka hadda sideed qof baan haynaa laba qof oo kamid ihi sideedaas qof way baxday intii kalena hadda qaar gaalka ayaa lagu dabiibahayaa qaarna hadda deegaanka aan kaala hadlahayay joogaan oo lagu daaweyna jiraan laba qof baa u dhimatay caruur ah xanuunkaas waxaa lagu sheegay inuu xanuunka la yihah gawractada uu yahay qofka dhuunta bararaysa neefta ayaa ku xirmaysa sidaasuu ku dhimanahay marka sidaas wax uu laqi kara ma jirto haba yaraatee marka neeftaaba jiqle bar dhuunta hunguriga laga qabanaya adugu sida ay dadku sheegahayaano hadda aan ku aragnay hunguriga laga qabanhayaa waa bararhayaa wax uu laqi kara ma jiro marka sidaasaa dadka ku dhinteen kuwa hadda la daaweynayana saasaa loo daaweyna waxaan jeedinhayaa baaq si deg dega in naloo soo gaaro oo dadkaas deegaanka bajeera iyo nawaaxigiisa kudha ku dhaqan lala soo gaaro caafimaad xanuunka gowracatada ayaa hore looga helay deegaano ka tirsan shabeellooyinka iyadoo dad shacab ah ay u geeriyoodeen